Maamulka dugsiga hoose dhexe ee Al Luqmaan ee magaalada Beledweyne ayaa qabtay tartan aqooneed loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. Tartankan ayaa loo qabtay ardayda wax ka barata dugsiga, waxaana ka qayb galaya toban kooxood oo kala matalaya fasalada dugsiga. Maamulka xogeenka dugsiga hoose dhexe ee Al Luqmaan ee magaalada Beledweyne, Ustaas Kariye Siyaad Qane ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tartanka.
intaa kadib maanta waxaan u taagannahay oo halkaan aan u fadhinaa tartan aqooneedkii sanadlaha ahaa ee ka dhex dhici jiray macadka alluqmaan kaasi oo socda sanadkiisii labaad sanadkii hore ramadaankii hore bishaan saddexaad oo kale ayaan qabanay maantana ilaahay fadligii ilaahay wuxuu noo suurogeliyey maalintii maalinteedii in haddana tartankii aan qabanno oo ugu fariisano wejkiisa koowaad maanta oy tahay taariikhda lixda bish saddexaad labada kun labaatan iyo shanta isla markaana waafaqsan lixda bish sagaalaad kun afar boqol afartan iyo lix waxaa inoo bilaaban doona hadduu ilaahay raalli ka noqdo tartankeenii tartan aqooneedka ahaa ee ka dhex dhihi jiray macadka alluqmaan kaasi oo ujeedkiisa uu yahay maqsadka tartanka loo qabanayana waxay tahay in ay ardayda dhiirigelin ay u noqoto ayna ku dhiiradaan in ay tartamaan dhexdoodana cilmiga iska faa'iidaystaan macallimiinta aada ayaan ugu mahad celinayaa iyo maamulka kuwaasoo kusoo dadaalay ardayda maanta tartanka u fadhiyo waxaan leeyahay macallimiinta aada ad u mahadsan tihiin ajarkiina alla ha weyneeyo ardaydana waxaan leeyahay idinkana sidaas oo kale fahanka diimeed iyo midka maadigaba ilaahay idiin furo insha allah waxaan gudagali doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo tartankeenii Qaar ka mid ah macallimiinta dugsiga ayaa bogaadiyey.
بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد الحمد لله إلى ياكم هاتسن ونسو قارسيي بشي رمضانك بشي آتك وبرواقي سند مرك اللوات حماد علينا يا إلهي ونقول مي مانتا محوها هالكان مجلس كان oo ay ku tartamayaan ubaxyadan saan quruxda badan ilaahay ha barakeeyo waxay soo barteen ay ku tartamayaan ilaahay xamdigiis waxaan umahad celinayaa oo kale maamulkii iyo macallimiintii dhammaanaan umahad celinayaa oo ka soo muxuu ahaa soo aasaasay in tartamadii iyo muxuu ahaa la qabtay iyo suurtagalkii ay suurgaleen waa umahad celinaya kane Qaar ka mid ah ardayda loo qabtay tartanka ayaa raadiyo Beerula u sheegay in ay ku faraxsan yihiin in tartanka loo qabto iyagoo ka mahad celiyey.
salaan kadib magacaydu waa saafi daayir waane waxaan ka mid ahay ardada dhigata macadka al luqmaan gaar ahaaneed fasalka shanaad waxaana bilaaban doona tartankeeni aqooneedka ahaa laba kulaatay afar laba kulaatay shanta waxaana bilaaban doona tartankeeni aqooneedka ahaa laba kulaatay afar laba kulaatay shanta waxaan rajaynaynaa guul anigoo ah caamir cabdiraxmaan oo kusoo jeeda caa- oo kusoo jeeda gaar ahaan fasalka shanaad waxaan go- waxaanu bilaabi doona tartan aqooneedkeeni ee tartan aqooneedkeeni ayaa sanad dugsiyeedka lagu kulantaay afar lagu kulantaay shanta waxaan ka rajeynka doonaa guul aniga magacay raaqayano macadda alluqmaan gaar ahaan fasl shanaad waxaa noo bilaabtay tartarteena aqooneed labada kolaad afartii labada kolaad shan waxaan rajeynaynaa guul anigoo ah ismaaciil cabdi cali oo kasoo jeedo iskuulka alluqmaan gaar ahaan fasalka shanaad waxay noo bilaaban doono tartan aqooneedkeenii lawa kulaatan iyo afar lawa kulaatan iyo shan aada iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inuu noo bilaabo tartan aqooneedkeenii guul ayaan ka rajeynaynaa insha allah Maamulka dugsiga hoose dhexe ee Luqmaan ee magaalada Beledweyne ayaa sanad waliba bilowga bisha Ramadaan qabta tartan aqooneed kaasi oo loogu talagalay si sare loogu qaado horumarinta tayada iyo tacliinta waxbarashada ardayda.